bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ramadaan ukariim dhegeystayaal meel walbaad ku sugan tihiin kuna soo dhawaada warka raadiyo wardheer oo faahfaahsan warar dheeraad ayaa kasoo baxaya qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoona qaraxaas uu geystay khasaarooyin isugu jira dhimashiyo dhaawac wariyaha wardheer ee magaalada muqdisho maxamed amiin ayaa warkaasi soo diray
xaaladda goobta ay dhacdada ka dhacday ayaa sidaasi ahayd iyadoona ay dad aad u fara badan soo buhlaafiyeen durbe goobtii qaraxa uu ka dhacay goobta ayaana ahayd mid aad u mashquul badneed xilli lagu jiro adeegashada dadka ay ugu diyaargaroobayaan ciidda dhibaatada ayaana waxay ka dhacday meel sidaasi aan ugu fogeen bacadlihii hore ee degmada xamarweyne waxaana gaari u saarnaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya lala eegtay qarax inkastoo aan la ogeyn ujeedada rasmiga ah ee ka dambaysay xildhibaanka qaraxa lala eegtay ayaana la sheegay in xilliga ay dhacdada dhacaysa uusa saarneen baabuurka balse uu ka degay waxaana gaariga saarnaa oo keliya saddex qof oo lagu sheegay in ay ahaayeen dadkii la socday xildhibaanka xildhibaanka gaarigiisa qaraxa lala beegsaday ayaa waxaa lagu magacaabayay sheikh aadan maxamed madeer waxa uuna ahaa gudoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxau horey u ahaa wasiiru dowlihii hore ee maaliyadda ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee madaxweynaha uu ka ahaa sheekh shariif sheekh axmed inta la ogyahay shan qof ayaa ku waxyeelowday qaraxii maanta ka dhacay degmada xamarweyne shanta qof ayaana gebi ahaan waxay ahaayeen dhaawacyo inkastoo warar kale ay sheegayaan in uu jiray qof dhimasho ah gudoomiyaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir mudane gardhuub ayaana ka hadlay goobta qaraxa uu ka dhacay asigoona tilmaamay in gaariga waxyaabaha qarxa markii hore lagu soo diyaariyey balse uusan ahayn gaari qarax meesha lagu aasay sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay inay dhici karto in qaraxa lala eegtay gaariga xildhibaanka uu ahaa mid lagu diyaariy bacmadow lana dhigay hareeraha wadada waxaa dhacay qarax qaraxa dhacay wuxuu ku dhacay baabuurkuu lahaa sheekh aadan madeer oo nambarkiisu yahay sideed eber sideed sideed ebi baabuurkaasi waa kala garalaanahay inuu u yimid qaraxa sababta waxay tahay laami bartankiisu taagan yahay ma aha meel god laga qoday qaraxaa dhacay qaraxa dhacayna gaarigu inuu wataan anagu haddii uusan gaarigu wadanoo hore loogu farsamaynin waxa weeye waa bacda dhigay baryahaana bacdaasaa jirta waa jirtaa bacda baanta la dhigo qofku markuu kusoo dhoyaa lagu qaxyaana waa jirtaa sida annaga mar hore baan ugu dhacday waxaan rabaa marka dhammaan dhibaatada intaa leeg dad badanaa ku dhaawacmay dadkii degmada oo meesha marayay ilaa toddoba qof camala la qaaday maxamed daahir oo ah taliyaha saldhigga degmada xamarweyne ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxa uuna sheegay in aysan jirin wax miino ah oo lagu aasay hareeraha wadada asigoona sheegay in ay dhici karto in gaariga lagu soo diyaariy markii hore waxyaabaha qarxa balse waxa uu sheegay in baaritaano uu socdo baaritaanada kabacdina ay soo saari doonaan warbixin sida arkaysaanba waxaa meesha ka dhacay baabuur baa ku gubtay waxaana haleelay qarax qaraxaasu ma ahayn qarax meesha hadda la dhigay ma ahayn qarax lagu soo tuuray laakiin waxaan isleenahay waa qarax kaloo si kale holo markay wadayaaro ay ku qaxiyeen masiibadii waxa ay rabeenna ilaahay ma sugta gelinoo madaftii saarnaayo mas-uuliyiinta oo ka badbaadeen dad shacaba iyo dad meesha jooga oo yucdiyaa ku dhaawacmay insha allahu tacaala barnaamijkaasi iyo dabagelkiisana dib baan kasoo sheegi doona haddii alla idmo baaritaankii baa socda laakiin waxaan isleen meesha waxaa ka muuqda in baabuurka waxaa saarnaayo insha bataata maqlaysa dhicin oo meesha qof uga dhiman dhaawaca waxa gaara afar shan qof baa ku dhaawacantay oo dhaawacyadeedu la iska saalan yihin haddii la qaraxyada ka dhacaya gudaha magaalada muqdisho ayaana muddooyinkii ugu dambeeyey sare usii kacayay waxaana dadka inta badan isku diyaarinayaan oo ay kasii dukaamaysanayaan suuqyada magaalada muqdisho ayagoona isku diyaarinaya ciidul fitraha oo dhawaafoodan ugu soo hayso qaraxa maanta ayaana ka dhacay goob suuqa aan sidaasi ugu fogeen waxaana cabsi badani ay ku beertay arrintani shacabka soomaaliyeed ee usoo dukaamaysi taga suuqyada magaalada muqdisho qaraxii maanta ayaana la ogeyn ujeedada rasmiga ah ee lala damacsanaa waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo shan qof oo rayid ah uu ku jiray wadihii gaariga ama darawalkii xildhibaanka maxamed nuur wardhe rediyo muqdisho haddaba qaraxaasi ayaa waxaa sidaad warkaasba ku maqlayseen lala beegsaday xildhibaan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda soomaaliya xildhibaan sheekh aadan maxamed madeer ayaa qaraxaasi kadib waxa uu la hadlay mid ka mid a idaacadaha ku yaala magaalada muqdisho waxaana uu faahfaahiyey qaabka ay wax usoo gaareen ha baabuurka aan ku jirnay baabuurka marka meel oo aan ku malayna ba aan yeertay inuu ku istaageen umalayna inuu ku istaageen umalayn marka dadkii qabriinka hore ku jiray ayaa dhibaatooyin gartay annaga dadaalan ku jirnay baabuurka aan iska furnay waan ka baxanay oo ka badbaadnay ilaahay mahadi ma ma gaarigaan saarnay gaari waa socday gaariga hore socday dadka ila saarnaay saddex wiil ayaa dhibaato gaartay alayiri anigoo ismaan arag markii oo kaybaan kala qariyey anigoo meel dukaan ee ku cararay marka adigo waa la qaaday hadda isbitaalka yaadin dhibaato weyna gaartay alayiri marka ilaa hadda waan arki doonaa waxay ka badbaado hada dhaawac culus waa gaaray waxay ma garanayo laakiin inuu ku yiilaan umalaynayo kabiinka baabuurka inuu ku istaageen umalaynayo heeldhibaan heeldhibaan kale ay la saarnayd gabadha heeldhibaanaha
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta la kulmay wafdi ka socday midowda yurub iyadana wafdiga maanta uu guddoonsiiyey dhulay degaan mar kale waxaa faahfaahinta warkaasi eegaya maxmed amiin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada muqdisho kulan kula yeeshay agaasimaha midowda yurub ee afrika iyo wafuud kale oo caalami ah kulanka ayaa waxaa looga hadlayay heshiiska new deal iyo sidoo kale arrimo kale agaasimaha midowda yurub ee afrika ayaa kulanka ka sheegay in soomaaliya ay ka caawinayaan dhinacyo badan madaxweynaha soomaaliya ayaa saxaafadda la hadlay kulanka kadib asigoona ka warbixiyey heshiiska dhex maray labada dhinac maanta halkan waxaan isugu nimiday inaan ka wada qayb galno shir lagu magacaabay shirka core groupka ee new deal programka loo diyaarinayo in la geeyo shirka brussels bisha sebtembar lix iyo tobankeeda soo socota haddii ala yidhahdo halkan waxaa isugu yimiday oo maanta shirku lahaa donoriska kala duwan ama deeqbixiyayaasha soomaaliya guud ahaan iyo dowladda federaalka ee soomaaliya bulshada rayidka ah qaybahooda kala duwan si looga wada hadlo arrimaha ku saabsan new dealka ee la geynayo brussels wadatashigaasi wuu soo socday haddana wuu sii socon doona haddii alla yidhaahdo maanta waxay ka mid ahayd markaa qaybahaas wadatashiga consultationka isku imaatinka amuurahaasi sidii loo habayn lahaa oo soomaaliya guud ahaanteed loogu habayn lahaa in ay lahaato hal qorshe iyo hal maxaan ku idhahdaaye aragti oo ku saabsan horumarka soomaaliya soomaaliya qaybaheeda kala duwan dalku xaalado kala duwan ayuu ku sugan yahay marka qayb kasta xaaladeeda muhiimadaheeda iyo brioriteskeeda iyo rabitaankeeda iyo maxaan ku idhahda waxa ay ku haminaysahay way ku jiri doonaan brograamka brograamkan waa dibudhiska soomaaliya ma aha barnaamij siyaasadeed oo ama cid lagu taageerayo ama cid looga soo horjeeda sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa dhul lagu deeqay midowda yurub iyadoona dhulkaasi ay ka samaysan doonaan xafiisyo ay ku shaqeeyaan waxaan waxaan halkan ku rabaa inaan ku guddoonsiiyo agaasimaha waaxda afrika ee midowda yurub warqadda ama shahaadada tilmaamaysa dhul cad dhul ah oo e u-da ay dhisan doonto xafiisyadeedii iyo deegaankeedii ay ka dhisan doonto dowladda soomaaliyana ay u afargaraysay ayaguna ay naga codsadeen marka waa fursad kale maanta in aan muxuu ahay aan guddoonsiino warqaddii tilmaamaysay isticmaalka dhulkaas dalka maxamed nuur wardheer radio muqdisho isla madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa kulan uu la qaatay odayaasha dhaqanka soomaaliya oo ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu ka dhagaystay cabashooyin odayaasha qabeen qaar ka mid odayaasha ayaa soo jeediyey in dowladda soomaaliya aysan wax xiriira la samayn odayaasha dhaqanka taasna ay tahay mid aada looga xumaado
dowladdu run haddaan isu sheegayna waana dayacday laakiin waxa yeeli doonto ma naqaan waxa yeeli doonto ma naqaan annagu waxaa dowladdii oo ahayd maxaan ku idhahaa kumeelgaarka ahayd wasiirada waan kala niqiinay waan kala niqiinay laakiin wasiiradan hadda ah garan mayno kuwaan garanayna maaha iyaguna nama yaqaaniin annaguna ma naqaan waxa ibtida ka dhacday xafiisyada tug adiga doog xafiisyada haddaan tagno waxa la leeyahay ma joogo guriguu joogaa hal guri de ilaa aan guri xafiis intuu guri xafiis yahay ilaa aan ka baxno wasiirka la heli maayo إلا قولي ما حفيسة ملكة وحلاها دولة يلوان جعلنا markay odayaasha dhaqankay hadalkaas soo jeediyaan ayaa madaxweynaha dowladda soomaaliya waxa uu tilmaamay inuu ka xun yahay arrintaasi isla madaxaantaana uu hadda sameynayo guddi isku xidha odayaasha dhaqanka iyo dowladda soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in qorshaha dowladdiisa ay tahay sidii loo sameyn lahaa guddi u dhexeeya dowladda iyo odayaasha maaha inaad adinka un aada wax naga rabtaan annagaa wax idinka rabno taladiinna ra'yigiinna ugu dambaysta ducadiinna ayaan u baahannahay marka inaan xarig aan isu keen xiro mar walba inaan leenahay waa muhiim waan rajaynayaa in akhyaartu inta dib isugu noqdaan ee, guddi odayaala oo la dhihi karo waa guddiga wadatashiga ama la tashiga dowladda ama xiriiri xiriirka dowladda iyo maxaan ku raha dhaqanka soomaaliyeed la dhihi karo inaad noo soo samaysaan annaguna in maxaan ku raha farrintiin farrintiinu ayna soo gaartana way fududaynay annaguna teenna ayna soo gaarto halkaas haddii ilaahay yidhaahdo aan ka wada xiriirno ee, shaqada shaqada noo taallahayna waa dhib badan tahay wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa ku waramaya halkaa inay saacadihii lasoo dhaafay ay ka socdeen howlgallo ballaaran howlgalkaana waxa uu ku saadayaa xilli xalay waqooyiga gaalkacyo lagu dilay mas-uul ka tirsanaa hay-adda b d r c waxaana ciidamada maamul goboleedka puntland ay xaafadaha magaaladaasi ka bilaabeen baaritaano ay ku baadigoobayaan ciddii dilkaasi ka dambeysay sargaalka la dilay oo lagu magacaabi jiray cabdinaasir maxamed cilmi ayaa waxaa lagu toogtay waqooyiga magaalada gaalkacyo gaar ahaan xaafada garsoor xilli uu masjid ka soo baxayey guud ahaanba xaafadaha waqooyi ee magaalada gaalkacyo ayaa la dhoobay ciidamada maamulka puntland lamana oga ilaa iyo hadda haddii howlgalkaasi dad lagu soo qabtay ugu dambeyntiina dekreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa waxa uu ku magacaabay wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga iyo arrimaha federaalka waxaana xilkaasi loo magacaabay injineer maxamuud caydi dirir injineer caydi dirir wasiirka warfafinta puntland ayuu ahaa tan iyo bishii sebtember shan iyo tobankeedii labada kun iyo labaiyo tobanka xeerkan uu lambarkiisu ahaa boqol toban iyo shan kuna taariikhsnaa maanta ayaa waxyaabaha lagu xeershay waxaa ka mid ahaa dardargelinta shaqada wasaaradda qorsheynta puntland sida ay tilmaamayso warbixinta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha puntland sanadihii lasoo dhaafay ayaa doctor daa-uud maxamed cumar wasiir ka ahaa qorsheynta ka hor inta uusan iska xasilin februaari labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaana si kumeel gaara shaqadaas u hayay wasiir dowlihii wasaaraddaasi doctor sayid maxamed cabdulla xasan warkii waad kala socoteen wardhe radio waa naga intaa warkaan kiisa kale hadduu eebahay noo tahay maxay intaani ku kulmi doona waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo